iyadoo wadamada caalamka uu saameyn ku yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa waxay sababtay in dhammaan dunida ay soo food saarto cunno yari dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada uu saameynta ku yeeshay iyadoo boqolaal Soomaali ahi ay wajahayaan cunno yari Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay dalalka hodanka ah ee uu Eebbe ku manaystay kheyraadka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan wax soo saarka beeraha haddana inta badan dadka Soomaaliyeed ayaa waxay ku tiirsan yihiin cuntooyinka dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo Cabdi Bashiir Cabdi oo ah sargaal khibrad u leh wax soo saarka beeraha ayaa inooga warbixiyay sida ay Soomaaliya u saameysay cunno yarida caalamka iyo sida looga gudbi karo ku tiirsanaanta cuntooyinka dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo broblemka ka jira ama dagaalka ka dhacay Ukraine in ay dunida culeys badan ku saareyso cunto yari sababtoo ah wax soo saarka siiba cunnada loo yaqaana serial crobiska sida bariiska iyo qamadiga waxaa inta badan ka bixi jireen waddanka Ukraine daadmiis marka haddaan nahay soomaaliya saameyn badan bay nagu leedahay taas iyada ah cunto yaraantaa ka jirto iyadoo soomali waxay tira dee biyo gacmahaaga looga ombaxaa ama biyo gacmahaaga sacabadaa looga ombaxaa inagoo soomaali ah dalkeena soomaaliya marka laga hadlayo waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba siddeetan inay tahay dhul waxbarashada ku habboon marka laga hadlayo in agricultural science marka laga hadlayo soomaaliya ah weliba in markaa inagoo saas ah cuntiraad darteed ama cuntiraadii dhibaatada ka dhacday maanta Ukraine ay saameyn ugu yeelato runtii waa ayaan darada maanta dadka iyo dadka Soomaaliyeed haysta weeye inagoo leh dhul barwaaqo ah webiyo leh wax soo saarka caan ku ah buwag baa arki jiray qaarkooda qoraya for example markaan soo qaadato Jubbaland oo kaleeto buwag ay rag cadaan qoreen baa arki jiray dhahaya kamsuuma kismaa inta ku dhaxaysa oo yaa ku filan kismaa ee Soomaaliya cuntadeeda nin cadaan baa qoray ninkaas waxaa jira ma iloobi 1982 oo qoray buuggaas isaga ah waxaa jiray michael madina la jirnikaas isaga wasaaradda beeraha qaybta g i z hay-adda hadla baxda g t z wagaas g i z g i z la baxda wagaas g t z i jiray ayuu ninkaa ka tirsanaa marka waa leenahay dal barwaaqo ah webiyo leh unfortunately balse waxyaabaha maanta jira inay saameyn noogu yeelato inoo dalkaas leh waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta soomaaliya ku habsaya ka mid tahay barnaamijyahaas iyaga ah waxay ka mid tahay waxyaabaha dalka lugtaha ayay ka mid tahay xaqi waa ani aragtidaydaan hadlayaa in nin webijubba agtiisa degan webijubba uu biyihii wado beertiisii ay ku taallo inta uu soo baxo inuu soo raadsado laf waxay ka mid tahay waxyaabaha dalka lugtahay ka mid tahay waana barnaamijyo siyaasa runtii aad u qoto dheer waaye waan jeclaan lahaa wax badana facebook ka hadal arrinkacasinaya maamulka jubbaland inuu inta dheer ku heo arrimahaas iyaga ah inuu la socdo arrimahaas iyaga ah war waxaada adig gacantaada midig kula imaanin wallahaasu ku deeqaynin madaxweyne siyaad barnaan ka maqan jiray soomaaliya dalkiina dib u eega waa xiliyadii waxaan soo xana qaaday dalka isaga ka talinayay ayaa waxbarashadeedii ku beegmad aniga ilaa heerkii markaas aan dalka ka doonayay beerahan kusoo bartay barnaamijkan isaga ah soomaaliya meel uusan ka jimaa laftaan la wareejinayo waa caqabadaha jirtay ka mid tahay waxaan dhihi lahaa hadday qurbixii soomaali hadday go-eyso barnaamijkaas aan la joojin xalliga ma gaaraya dhulkanna ma eegin annaga wallaahi waxaan ugu baaqayaa in duruufo iska jira way jiraan tusaale hadda markaan ku siiyo in jubbaland oo kaleeto maalka hadda aan joogno iyo jilib waxaa ku tiilay sideed warshadood toddoba warshadood baan filayaa ayaa ku tiilay oo wax soo saar ah leh marka kuwa waaweynaa j s p juba sugar project m i b mashruuc migambe ee bariiska ahaa f r f fanor hes farm somali fruit dalka haddii kulley kulley ninkii taariikhdiisa ama xilligaa soo gaaraan garan karaya kismaayo iyo jilib inta dhexaysa bay sideed warshadood ku oleen sideedda warshadood waxay ku tirsan waxay ahaayeen wax soo saar dhulka ka soo baxa waxaan markaa dadka ku encouragement lahaa u sheegi lahaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteeda gaar ahaan reer Jubbaland waxaan dhihi lahaa nin waliba tacabka aad tacabto ayaad ku dhigi kartaa ee laf la raadiyay iyo maxaa la jiray hay'ad la daba socdo iyo walaahana baahi looga bixinin